إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ee alfurqaan qodobadii sanadda hornimadan waxaa ka mid ah weerar iyo xalay waxaa lagu qaaday fariisin ciidanka maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin duleedka magaalada baydhabo ku dhowaad toban qof ayaa dhimashay dhaawac waxa ay ku noqdeen howlgallo ka dhan ah dadka maandooriyaha ka ganacsada oo ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ay ka fuliyeen muqdisho iyo baydhabo iyadoo cabsi awgeedna goobaha qaar albaabada loo laabay hadalhayn weyn ayaa waxay ka dhalatay howlgal fashilmay oo xalay ciidamada dowladda federaalka ay ka fuliyeen degmada kaaraan ee gobolka banaadir howlgalka oo ay ku sheegtay in ay kusoo qabqabatay qaar ka mid ah ciyaal weerada kulan looga arrinsanayay waxbarashada iyo duulaanka dhanka maskaxda ah ayaa dhex maray maktabka tarbiyada iyo tacliinta iyo waalidiinta ku dhaqan degmada buulafulahy ee wilaayada bay duqeynaya dagaalka dhan ah ciidamada dowladda federaalka ah ayaa saaka ka dhacay deegaanka sabiid ee shabeellaha hoose wiil yar ayaa si arxamdarro ah waxaa loogu dilay degmada hodan ee magaalada muqdisho weerar duqayna ayaa lagu qaaday fariisin ciidamada maamulka galmudug iyo dowladda federaalka ay ku leeyihiin magaalada xarardheere ee gobolka mudug mu'asasada alkataa'ib ayaa waxa ay baahisay muuqaal laga soo duubay dagaalkii ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ay cagta ku mariyeen saldhigyo ciidamada dowladda federaalka ay ku lahaayeen deegaanka sabiid ee shabeellaha hoose ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa weerar waxay ku qaadeen saldhigyo kala duwan oo shisheeyaha iyo ciidamada maamulada la shaqeeya ay ku kala leeyihiin gobolada banaadir jubbada hoose iyo baay beesha laysaan ayaa waxa ay ballan qaaday in xarakada shabaabul mujaahidiin ay ku wareejinayso boqol rag ah iyo hubkooda kadib kulan dhowaan usoo gabagaboobay إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن intaa waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaar garoob warka oo dhammaystiran weerar ayaa lagu qaaday filiisiin ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ku lahaayeen duleedka magaalada baydhabo ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay waxa ay weerar ku qaadeen ciidanka maamulka koonfur galbeed u jooga deegaanka goofguduud shabeelow ee koonfur ka xiga magaalada baydhabo diryaanka hubka ayaa laga maqlayay deegaanka iyo nawaaxigiisa wixii khasaaraha halkaa ka dhashay faahfaahin dheeriya kama aynaan helin marar kala duwan sidaan oo kale ayaa loo weeraray ciidamada maamulka koonfur galbeed ee ku sugan goofguduud shabeelow ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa saaka iyo xalay waxa ay meelo kala duwan ka fuliyeen howlgallo ka dhanaa shisheeyaha iyo ciidamada maamulada la shaqeeya ee soomaaliya ka jira xasan cabdinaasir ayaa wararkan isku soo dubaraday ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadii lasoo dhaafay fuliyey howlgallo isugu jira weeraro toos ah duqayn iyo qaraxyo kuwaas oo lala beegsaday dowladda federaalka iyo shisheeyaha haddii aynan ku horreyno dhanka gobolka banaadir rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana ka howlgala magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa laba qarax la beegsaday fariisin ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka fariisinkan qaraxyada lala beegsaday ayaa ku yaala degmada cabdilcasiis ee magaalada muqdisho welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha rasmiga ah ee gaaray ciidamadii halkaa lagu weeraray inta uu leegyahay dhanka gobolka mudug ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan guutada madaafiicda ayaa xala madaafiic ku garaacday saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ciidamadan madaafiicda lagu garaacay xalay ayaa ku sugnaa degmada xaradheere ee gobolka mudug halkaas oo ciidamadan dhowaan lagu geeyey diyaaradaha maraykanka duqaynta ayaa wararku sheegayaan inay gudaha u galaan xeradii ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka waxaana ka dhashay khasaarooyin kala duwan walow aanaan helin tirada rasmiga ah ee ku dhimantay ama ku dhaawacantay dhanka jubbooyinkana ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shalay gelinkii dambe kabiin u dhigay kolonyo ka tirsan ciidamada maamulka jubbaland kuwaas oo ku socdaalayay inta u dhexaysa deegaanada baarka iyo buundada daariq ee duleedka magaalada kismaayo sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay weerar ku qaadeen fariisin ciidamada maamulka jubbaland ay kaga sugnaayeen deegaanka baarka ee dhaca duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose dhanka gobolka shabeellada hoosena rag ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka tira madaafiica ku garaacday laba xero oo ciidamada dowladda federaalku ay kaga sugnaayeen deegaanka sabiid ee hoostaga degmada afgooye waxaana ka dhashay khasaare kala duwan oo soo gaaray ciidamadii madaafiicdu ku hoobatay inta la xaqiijiyey afar askari oo ka tirsan ciidamadii dowladda federaalka ayaa dhaawac soo gaaray waxaana gubtay gaari qooqan ah oo ay iska lahaayeen ciidamadii dowladda federaalka ciidamadan ayaa markii duqayntu ka joogsatay kadib waxay isku dayeen inay bannaanka xeryaha uga soo baxaan balse waxaa weerar kala hortegay rag ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab khasaare culus ayaana gaaray waxayna dib ugu laabteen halkii ay ka soo baxeen dhowaan ayay ahayd markii weerar ka dhacay labadaas xero lagu soo afjaray ciidamada dowladda federaalka balse intii ka badbaaday iyo ciidamo kale oo lagu kabay ayaa dib loogu soo celiyey kuwaas oo cabsi iyo welwel joogto ah la nool ugu dambayntiina dhanka gobolka baay ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shalay gelinkii dambe waxay weerar culus ku qaadeen garoonka diyaaradaha ee magaalada diinsoor halkaas oo ay fariisin ku leeyihiin ciidamada xabashida ethoobiya iyo sidoo kale ciidamo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed xilligii weerarku halkaa ka dhacayay waxaa garoonka ka soo degayay diyaarad waday wafdi ka socda dowladda federaalka qalqal iyo kala carar ayaa soo wajahay wafdigii diyaaradda la socday ciidamada xabashida ethoobiya iyo kuwa maamulka koonfur galbeed oo halkaa ku go'doonsan ayaa waxaa sahay loogu keena diyaaradda taas oo ayadana markay soo cagadhigato la kulanta weerar kaga yimaada dhanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku dhowaad toban qof ayaa dhimashay iyo dhaawac waxa ay ku noqdeen howlgallo ka dhan ah dadka maandooriyaha ka ganacsada howlgallada oo ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ay ka fuliyeen muqdisho iyo baydhabo iyadoo sidoo kalena ay jiraan goobo cabsi aawadeed albaabada la isugu dhuftay howlgallada cusub ee xarakada shabaab almujaahidiin ay ka bilowday meelaha wilaayaadka islaamiga ka baxsan ee lagu beegsanayo maandooriyaha iyo dadka ka ganacsadaba ayaa si dardar leh ku socda xalay magaalada muqdisho ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin waxa ay ka fuliyeen weerare dhegta dhiiga loogu daray qaar ka mid a dadka maandooriyaha ka ganacsada ilaa iyo saddex meelood oo ka mid a goobaha maandooriyaha lagu gado ayay rasaasto ka dhawaaqday howlgalka koowaad ayaa ka dhacay xarun maandooriyaha lagu gado oo ku taalla isgoyska fagax waxaana halkaa lagu dilay milkiilihii iyo laba shaqaalihiisa ahaa milkiilaha ayaa waxaa lagu magacaabi jiray cabdifitaax waxaana lala dilay cabdimajiid carab iyo asad oo ka mid ahaa dadkii uu shaqaynayay islamarkaasina maandooriyaha geestooda ka iibgeynayey goobta labaad oo isla isgoyska fagaxa ku taal waxaa lagu gadayay ayadana maandooriyaha noocyadiisa kala duwan waxaa la dilay milkiyadihii iska lahaa oo lagu magacaabi jiray cabdulaahi waxaana halkaa ku dhaawacmay nin la shaqaynayey howlgalka saddexaad ayaa ka dhacay xarun iyadana maandooriyaha lagu iibiyo oo ku taalla xaafadda sisi ee degmada yaaqshid halkaas oo qarax lala beegsaday xarumaha ku yiilla iskoyska fagax ee raggii joogay badankood la dilay midna la dhaawacay waxaa si joogtaha maalin waliba looga qaadi jiray maandooriyaha ugu badan kaa oo la gey jiray hoteelada iyo goobaha lagu tuntay ee ku yaalla magaalada muqdisho intii howlgalladu ay socdeen waxaa durba albaabada la isugu dhuftay laba iyo toban goobood oo maandooriyaha lagu iibiyo kuwa uu ku yaala isgoyska fagax waxaana taasi timid markii milkiilayaasha iyo shaqaaluhuba ay indhaha saareen rag ka mid ahaa kuwa hormuudka u ahaa iibinta maandooriyaha oo meydadkoodu isdul saaran yihiin cabsi aawadeed ayaa keentay in goobaha la xiro lagana cararo howlgallada magaalada muqdisho ee maandooriyaha ka dhanka ah weli waa kuwa sii socda saakay waxaa qarax lagu burburiyey goob milatariga dowladda federaalk ay lahaayeen oo maandooriyaha lagu gado kuna taal excontrol afgooye ee gudaha magaalada muqdisho gebi ahaanba goobta daroogada lagu gedi jiray ayaa burburtay waxaana qarax ku dhaawacmay nin lagu magacaabi jiray xasan kaafi oo ka tirsanaa milatariga dowladda federaalk ah ninkaas ayaa halkaa ku gadayey maandooriyaha shalay gelinkii dambe duleedka magaalada muqdisho gaar ahaana deegaanka ceelasha biyaha ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin waxay ka fuliyeen howlgal maandooriyaha ka dhan ah howlgalka ayaa lagu dhaawacay in lagu magacaabo wayaamo ninkan wuxuu ahaa ragga maandooriyaha soo geliya magaalada muqdisho midkood wuxuu caasimada keeni jiray calaqa xashiishka iyo taabuugga dhanka magaalada baydhabo ayaa iyaduna kusoo biirtay liiska magaalooyinka maandooriyaha lagala dirirayo xalay ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin waxay qarax xoogan ku weerareen guri ku yaalla xaafadda buula jameeco ee magaalada baydhabo halkaa oo lagu iibi jiray qamriga iyo daroogada kale waxaana gurigaasi iska lahaa sarkaal ka tirsan maamulka koonfur galbeed qaraxaasi waxaa lagu dhaawacay laba askari oo ka mid ahaa ciidamadii ilaalada ka hayay gurigan maandooriyaha lagu iibiyo burbur xoogan ayaa soo gaaray guriga qamriga lagu gadayey habeen hore ayay ahayd markii nin maandooriyaha ka ganacsada lagu dilay tabeelaha sheekhu ibraahim ee magaalada muqdisho iyadoo shala subaxna ah deegaanka lafoole ee muqdisho afgooy udhexeeya goob ku taalla qarax lala beegsaday islamarkaana goobtaasu waxay ahayd meel maandooryaha lagu iibiyo ninkii iska lahaa ayaana cagaha wax ka dayey kaas oo xarakada shabaab mujaahidiin ay sheegtay in ay kuraad joogto hadalhayn weyn ayaa waxay ka dhalatay howlgal fashilmay oo xalay ciidamada dowladda federaalk ay ka fuliyeen degmada kaaraan ee magaalada muqdisho howlgalka ay ku sheegeen inay ku soo qabqabteen qaar ka mid ah ciyaal weerada mahad cubeyd ayaa warkana inoo haya dowladda federaalka oo xalay isku dayday inay carqaladayso howlgallada istabajooga ah ee ka socda magaalada muqdisho kuwaas oo lagu baacsanayo dadka lagu sheegay ciyaal weerada kuwa daroogada iibiye iyo dadka juugo goobaha lagu tunto ayaa wejigabax kala kulantay arrintaas ciidamo ay ku sheegtay in la yidhaahdo duufaan oo wata mid ka mid ah kaamirooyinka telefishinada ka howlgala muqdisho ayaa xalay howlgaligu sawir ah waxay ka sameeyeen degmada kaaraan oo ah halka ay ku sugan yihiin dadka ugu badan ee lagu tilmaamo ciyaal weerada wuxuuna noqday mid dhicisoobay kadib markii ay halkaasi kasoo qabqabteen dad aan wax dembiyo lahayn oo joogay goobaha ganacsiga iyo kuwo guryahooda iskaga fiidsanayay kuwaasoo ay ka horjoogsadeen inay bannaanka u soo baxaan ciyaal weerada dhibka ku haya degmadaas iyo guud ahaanba caasimadda howlgalkan oo u muuqday mid lagu difaacayay ciyaal weerada si ay dembiyadooda ugu sii dhiiradaan ayaa muuqaalkii laga soo duubay markii la baahiyey waxaa ka soo muuqday dad iska qosqoslaya oo la sheegay inay yihiin ciyaal weero iyo kuwo la dhibaataynaya oo ah dadkii sida gardarrada ah lagu soo qabqabtay kadib markii ay bulshadu aragtay igu sawirta dowladda federaalka ayaa waxay bilaabeen inay ka falceliyaan muuqaalkii uu soo dhigay tv-ga waxaana ka mid ahaa hadalladoodii gabar la yidhaahdo miska cabdiraxmaan waxay tiri ilaaya intee ayaan musalsalkan fiirsan doonaa war naga aamusa waxaad qabanaysaan ma jirto eh mar weliba oo bisha dhammaan rabto howlgal ayaa la sameeyaa beriis beriis musalsalkaha lasoo afjaro nin kale oo cabdiraxmaan baari ugu qoran tahay wuxuu yidhi qaraabu ciyaal weerada mashruucooda waa lala wareegay ee mashruuc kale raadsada ramadaan ka hor in la kala baxo ayaa la rabaa oo shacabkuna nabad ay taraawiixda ku dukadaan helaan insha allah cumar daahir cabdi ninay ugu qoran tahay wuxuu yidhi shaqo sax la idinkaga rabaa igu sawir micno ma samaynayso in lagu farxo warka al-shabaab ka soo yeeray ee ku aadan ciyaal weero waxaa keenay waa habaacsanaanta ka timid laamaha amnigu quseeyo cabdiqani cilmi xaanshi ninay ugu qoran tahay wuxuu yidhi cunug walba xaafad iyo guri ayuu ka soo baxaa waana la yaqaanaa wejigana ma qarsadaan maxay tahay sababta cidaha jiifa loo kormeeraysanayo waxaasu aha lagaa sheego iyo faataadhug ee ciyaarta naga daaya liibaan cuti ninay ugu qoran tahay wuxuu yidhi wax la duubayo haddaad aragtid waxba kama jiraan oo wax yar kadib ayay iska tegayaan aadan xaanshi ninay ugu qoran tahay wuxuu yidhi wallaahi oo bilaahi oo tallaahi in aan ciidan kaamiro wataa aysan amni sugaynin naga daaya beenta oo falowgiinna iska duubduubta annaga xirsixirkeenna iyo allaah tala saarashadiisa baan ku noolnahaye nin cabdulaahi xuseen cali ugu qoran tahay wuxuu yidhi magaca ciyaal weeraha laga bedelo ciyaal maahan kuwaane dowladdu waxba way ka qaba weysay ee shabaab ha ugu sinto iyaga ayaa warcad ka keenaya waan hubaaye maxamed amiin inay ugu qoran tahay inta uu qoslay ayaa wuxuu yidhi kuwan dhexyaalka ah ayaa naga qabto meeshan waxba kama gashaan rag baa soo faragashday istususka iyo kaamirada dadka kala dhexbaxa gaangis weerada iyo al-shabaab bay ciyaarta saxda ah u dhexaysaa maxamed xasan wuxuu yidhi annaga howshaas waxaan ku wareejinay al-shabaab kadib markii dowladdu waxba ka qaban weysay aan ka war sugno siciid cali oo ah ninka ugu dambeeya aan soo qaadanayno wuxuu yidhi dowladdu waxeeda maahan amni sugid waa difaaca ciyaal weerada ee ay dadka reer muqdisho qaati ka taagan yihiin al-shabaabaa xisaabtan soo xiri waa in laga hortagaa micnuhu waa sidaas ee waa su'aale dowladdan wax ka qaban karin ciyaalka xaafadda sidee nooga dhaadhicin kartaa inay al-shabaab wax ka bedeli karto kuwaasi waxay ahaayeen dad soomaaliyeed oo ka falceliyey muuqaal ay xalay iska soo duubtay dowladda federaalka kaas oo ay ku carqaladaynaysay howlgallada isdabajoogga ah ee ka socda magaalada muqdisho kuwaasoo ay aada u soo dhoweeyeen ummadda soomaaliyeed kulan looga arrinsanayey waxbarashada iyo duulaanka dhanka maskaxda ah ayaa dhex maray maktabka tarbiyada iyo tacliinta iyo waalidiinta ku dhaqan degmada buulo fullaay ee wilaayada bay maxamed ciise ayaa warkan inoo haya degmada bulafulay ee wilaayada islaamiga ah ee baay waxaa ka dhacay kulan u dhexeeyey maktabka tarbiyada iyo tacliinta iyo waalidiinta ku dhaqan degmada bulafulay wuxuu ahaa kulan uu soo agaasimay maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayna la qaateen waalidiinta ku nool bulafulay ee wilaayada baay kulankan ayaa loogu hadlayay waxbarashada iyo duulaan maskaxeedka ka dhanka ah waxbarashada ee lagu soo qaaday dalka mas-uuliyiinta maktabka tarbiyada iyo tacliinta ayaa waalidiinta ku dhiirigeliyey inay carruurtooda wax baraan kana fowjignaadaan ololaha duulaan maskaxeedka lagu soo qaaday dalka mid ka mid ah mas-uuliyiinta maktabka tarbiyada iyo tacliinta ayaa sidaan waalidiinta kula dardaarmay akhawaati cilmigu ee fadaaisha uu leeyahay wax la soo koobi kara maahan waxaa dareemaynaa ruux kasta ee muslima ee lab ah ama dhidiga waxa uu qiimo iyo sharafku leeyahay waa cilmiga iyo ogaalka uu og yahay allah jala wacalaa waxa uu ku leeyahay oo xuquuq ah marka ayuu wuxuu noqon karaa ruux qiimo leh aayadda ugu horeysay aanu soo qaadan karno allah wuxuu leeyahay jala wacalaa qul hal yastawi aladiina yaclamuun waladiina laa yaclamuun ma siman yihiin oo ma eg yihiin dadka wax og iyo dadkaana wax ogeyn sidoo kale waxay sharaxaad guud ka bixiyeen duulaan maskaxeed ka dhanka waxbarashada mowduuca siduu walaalka sheegay ciwaankiisa wuxuu yahay duulaan maskaxeedka lagu soo qaaday waxbarashada waa duulaan waa weerar horor ah kuna wajahan waxbarashada ummadda muslimiinta ah caalam alislaami gaar ahaanna dalkeenna hooyo ee soomaaliyeed walaalayaal marka mowduuca ma ahan mowduuc runtii sahlan maadaama waalidiin tihiin waalidkan waxaa laga maarmaan ah allah subxaanahu wa tacaala ammaanada uu u dhiibay inuu ilaaliyo oo ah ubad marka jiilka maanta aan haysanno ubadka aan haysanno maanta waxaa ku socdo weerar asaga beegsanayo haddii aan tacriifinna wuxuu yahay waa dadaal ay ummad bixiso si ay ummad kale u qabsato ayadoon la isticmaalin awood militari dalka muslimka ah ee soomaaliya ayaa wajahaya duulaan dhan walba ah oo ugu horeeyo qaswal fikriga dhanka waxbarashada waalidiinta ayaana saaran tahay samate bixinta carruurtooda si aysan ugu maashuubin duulaan maskaxeedka guracan ee reer galbeedka ka wadaan dalalka muslimiinta mu'asasada alkataa'ib ayaa waxa ay bahisay muuqaal laga duubay qaabkii ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin u xasmiyeen ama cagta u mariyeen saldhigyadii dowladda federaalka ciidamadeedu ay ku lahaayeen deegaanka sabiid ee shabeellaha hoose maxamed cali aadan ayaa warkaan faahfaahinaya
janaalka alkataib al akhbaariya ayaa habeenkii xalay baahiyey isdaar xiise badan kaasoo lagu soo bandhigayo weerar ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen xere ay askarta dowladda federaalka ku lahaayeen deegaanka sabiid ee gobolka shabeellaha hoose isdaarkan oo soconaya qadar ku dhowaad toban daqiiqo ah ayaa soo bandhigaya wixii ka dhacay saldhigga ciidanka dowladda federaalka ee deegaanka sabiid ee dhacduleedka degmada afgooye waxaana filimka lagu arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo ka gudbaya xeendhaabka ay isku wareejiyeen askarta dowladda federaalka weerarka waxa uu ku bilowday camaliyad nafhurnimo ah oo uu fuliyey mid ka mida guutada istishhaadiyiinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana camaliyadda kadib si toos ah u bilaabanaya weerarka iqtixaamka ah ee ay mujaahidiinta kula wareegeen saldhigga muddo kooban oo dagaal aan waxba la iskula harin ah kadib waxaa mujaahidiinta u suura gashay inay gebi ahaanba saydareeyaan ama ay la wareegaan guud ahaan xarunta iyagoo halkaasi ku laayay askar badan meydadka askarta dowladda federaalk oo bilqanxerada iyo ciidamada mujaahidiinta al-shabaab oo la wareegaya gaadiidkii iyo hubkii xerada u yiilay ciidamada dowladda federaalk ayaana lagu arkayaa muuqaalka
allah fadligii waxay mujaahidiintu burburiyeen saldhigga booliiska ee sabiid halkaas oo lagu dhibaatain jiray dadka muslimiinta
arrinta sida gaarka ah u soo diidatay dad badan oo daawaday isdaarka alkataib ayaa ah muuqaalka bulshada ku dhaqan deegaanka sabiid oo dhammaantood dabaaldeg isugu soo baxay kadib markii la jebiyey ciidamadii dowladda federaalka rag iyo dumar caruur iyo ciroole looma kala harin damaashaadkii ay dhigeen reer sabiid qaar ka mida bulshada reer sabiid oo la hadlay kaamirada alkataa'ib waxa ay sheegeen in ciidamadii deegaanka haystay ay dhibaatooyin isugu jira dil kufsi dhac iyo handadaad joogto ah ay ku hayeen bulshada waxayna la ashqaraareen aragtida ciidankii dhibaatayn jiray oo allah musiibo ku riday meydadkooduna deegaanku daadsan yahay deegaanka moordiilan ku noolnahay gumeys ayaan ku nooleen dhibaato fara badan ayaan ku qabnay mootadayna xataa waa la dhacay habeennadayna waa la kufsahay annaga naftadeenna cariir ayaan ku nooleen mootooyinkayna waa la iska dhacay dhibaatadaas ayaan ku nooleen maanta ilaaha naga saaray dhibaatadii ilaahay subxaana watacaala ayaan ku mahadsan maanta waxaan aragnay xerada la xasbiyey xerada inaa eber laga dhigay oo ilaahay ka dhigay allahu akbar baryeena insha allahu tacaala jannada isilaa ku bishaareya insha allah janna isilaa ku معد ما قالت يا جبته انتوا ماشي ايام كفر حسنتين افرحنا افرحنا قول قول قول لا لا لا قول زايد زايد تبدت هذا انت تحدث مجرى بدل امين محمد غشمات ما شاء الله ما شاء الله انت هو حرد سمت اي dhibaatadii ku haya ma jirto
way dhacaayeen lacana kugsaayeen walaay dhacaayeen dilaa ka dhacaay meesha rafaad ay ma ku faraxsantaa maanta
waxay reer sabiid muujiyeen dareen ay qabaan malaayiin soomaali ah oo ku hoos nool gumaysiga shisheeyaha dalkeenna kusoo duulay iyo ciidamada ay ku shaqaystaan waxayna muujiyeen sida shacabka soomaaliyeed ay u jecel yihiin mujaahidiinta guushooduna ugu farxaan una tagbiirsadaan mar weliba oo ay muuqooda arkaan waa dareen ay ka murugoon doonaan dowladda federaalka iyo hay-ado fara badan oo balaayiin dollar ku bixiya sidii ay u kala fogeyn lahaayeen mujaahidiinta iyo ummadooda weerarkan ay soo bandhigtay mu'asasada alkataa'ib ayay mujaahidiinta ku dileen ku dhowaad afartan askari oo ka tirsan dowladda federaalka waxaana muuqaalkan uu ka duwanaa kuwii horey ay u baahisay mu'asasada alkataa'ib iyadoo dadku ay siyaabo kala duwan kaga falceliyeen wiil afar iyo toban jir ah ayaa si arxan darra ah waxaa loogu dilay deegaan ka tirsan degmada hodan ee magaalada muqdisho maxamed ciise ayaa warkan inoo haya mar kale jirkiisa sida loo dilay xataa wax la sheegi kara maahan walaalkay waa laga goo xerigaa lagu dilay qaato xumaa loo dilay
magaalada muqdisho waxay dhibano u tahay amni daro taas oo ay ku fashilantay inay xakamayso dowladda uu madaxweynaha ka yahay xasan sheekh maxamuud waxaana kusoo badanaya caasimada muqdisho dhacdooyinka dilalka iyo dhaca dhacdadii ugu dambeysay ayaa ka dhacday degmada hodan ee magaalada muqdisho waxaa lagu dilay wiil afariyo toban jir ah kaasoo loo dilay si naxariis daro ah wiilkan yar eheladiisa ayaa sheegay marka ugu dambeysay wiilkooda ay ahayd maalintii sabtida kadibna ay meydkiisa ka heleen geerish ku yiilay degmada hodan jirkiisa waxaa ka muuqday jirdil iyo xarig loogu xiray qoorta iyo gacmaha meydkiisa waxaan ka helnay gaari dhexdiisa sidaas waxaa tiri hooyada dhashay wiilka yar ee la dilay wiilkayga wuxuu ahaa cunug afar iyo toban jir ah oo maskiin ah oo arday ah oo kuleejo kasoo baxo fasax u soo baxay waxaa laga wacay garaash ma aqaan ani sifada looga wacay garaashoo tegay garaashkiyaa lagu dhex dilay habeenkii oo dhan aan raadinay maalintii o dhan aan raadinay taleefika iska dhacay waxay iga qabtaan waaye kow iyo toban saac shalay galabtiiha lay sheegay inuu gaari ku dhex jiro oo meyd yahay gaariga kursigiisaa lagu fadhiisay kabiisaa loo geliyey dhuuntuu ka ceejisnay xiriga uu siraqsanaay gacmaha wuu ka siraqsanaay calooshuu ka siraqsanaay naaska hoostiisa wuu ka duleelay hadda si bilaadinimo kabaxa ahaa loo dilay oo waxaa loogu dilay garaash nin leeyahay gaari nin leeyahay isleh aa lagu dhex dilay dhacdadan waxaa sidoo kale ka hadlay wiilka yar walaashiis oo kor istaagtay meydka walaalkeeda iyadoo ilmeynaysa ayaa waxay tidhi waxaa la dilay habeenka soo galaysa sabdiga waxaan lagu dilay garaash dhexdiisa dil foolxumo badanna waa loo geystay waana afar iyo toban jir gaarishka dhexdiis gaariga ku dhex jira lagu dilay ilaa deertaa wax soo cadmala baaritaan la sameyn ilaa deertaa uma jeedno jirkiisa sida loo dilay xitaa wax la sheegi kara maahan walaalkay waa laga gooy xerigaa lagu dilay qaataxumaa loo dilay wax xaqiiqi maayo laakiin wax la xir waa la sheegaya wax ilaa hadeertaa nadartaa ku haya oo la xir ma lahan ilaa hadeertaana geerashki lagu dilay ganacsigii lagu dilay ilaa hadeertan gaabtu waa furun tahay hadday cadaalad jirto cadaalada u baahna walaalkay waa afar iyo toban jir ah qaangaar maahan qaladaa lagu dilay
dhacdooyin la mid ah kuwan ayaa kusoo laablaabtay magaalada muqdisho iyadoo reer muqdisho ay qaate ka taagan yihiin dilaalka ay geysanayaan burcadda iyo ciidamada dowladda federaalka dhowaan afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cabdicasiis abuu muscab ayaa ku dhawaaqay howlgallo ka dhan ah burcadda magaalada muqdisho ee dadka ku dhibaateeya iyadoo ay durbo bilaabatay howlgalladaasi bulshada reer muqdisho ayaa aada u soo dhoweeyey tallaabadan ay qaadeen mujaahidiinta beesha leesan ayaa waxay ballan qaaday in xarakada shabaab almujahidiin ay ku wareeji doonto boqol rag ah oo hubkooda wata kadib kulan ay beeshu yeelatay oo soo gebagaboobay maxamed daahir calisow ayaa warkan faahfaahinaya kulankan oo isugu yimaadeen waxgaradka beesha leysaan ee degta qaybo ka mid ah wilaayada islaamiga ah jubbooyinka ayaa soconayay muddo saddex cisho ah waxaana ugu dambayntii beesha ay isla garatay in mujaahidiinta garab iyo gaashaan ay u noqdaan iyagoo ka baraa'a qaatay dadka la safka ah shisheeyaha ku soo duulay dalka kulanka ayaa laga soo saaray bayaan siddeed qodob ka kooban waxaana ka mid ahaa in beesha ay ballan qaaday naf iyo maal inay ku bixinayso difaaca diinta allah iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam beesha ayaa sidoo kale kulanka ku ballan qaaday in goor dhow mujaahidiinta ay ku wareejin doonto boqol wiil oo hubkooda u dhammaystiran yahay si ay uga qayb qaataan difaaca diinta dalka iyo dadka bayaanka ayaa sidoo kale lagu ayiday oo lagu taageeray guulihii isdabajoogga ahaa ee mujaahidiinta ay ka gaareen dagaaladii ugu dambeeyey ee dhacay toddobo beeshu waxa ay bogaadinaysaa guushii israacraacday oo alla ku manaystay mujaahidiinta sida guushii galcad nambar saddex villa rosa madaxtooyada afar weerarkii barakaysnaa ee gobolka banaadir shan weerarkii ugu dambeeyey ee
malaaq maxamed cali aadan malaaqa beesha laysaan ee jubbooyinka oo kulanka ka hadlay ayaa fariin u diray dhallinyarada beesha ka dhashay ee shisheeyaha ku safka ah may kale fariin in diraane dhallinyarada lamaran habaabi reer laysaamed ah oo rididi galeen towba furongeeka may lena walaalayaalow towbasheen islaamnima siinkuweerahayna towbasheena ilaahayaa ka qool yaa ayuha aladiina aamanuu tuubuu ilallaahi towbatan nasuuxa towba nasuuxa allakooy ilaahagin ku obsada walaalnaga noy hata walaalmiyihiini isin ridiyatin unayna muslimiinta garbangana dad islaama ena may fadaane inaysin towba lakooytan hata kasiinkawiin is kasiinkiyar dhatiyo may fadaana inaysin towba lakooytan saas yasin sheegana baagon usiin diraano kaas eh kulankan waxaa ka horeeyey kulamo kale oo ka dhacay wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka oo ay isugu yimaadeen qabaa'ilada dega wilaayada kuwaasi oo naf iyo maal ku garab istaagay mujaahidiinta al-shabaab warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ah alfurqaan duhurnimadan waa inageynta